أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarteennu jecelnahayow meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafureebka wararka oo alaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee al andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee faafureebka wararka caawa aan idinkugu heyno waxaa ka mida muxuu ka dhigan yahay aqoonsiga yuhuudda ay siisay maamulka shahaadla dirirka ah ee somalilan aqoon-yahano sheegay in sahaayanadu ay doonayso qabsashada dekedda berbera si ay u weerarto dalka yeman warbixin ayaan idinkaga heynaa imaarada islaamiga ah ee afghanistan oo si kulul uga hadashay aqoonsiga ay yuhuuddu siisay maamulka somalilan kana digtay in la kala qaybiyo soomaaliya mid ka mid a xubnaha golaha dawaaqiidda oo iscasilaadiisa ku dhawaaqay taageerana u muujiyey maamulka somalilan iyo warar sheegaya in khilaaf uu ka dhex dilaacay kooxda riddada ciidamada mujaahidiinta oo weerar ku qaaday maleeshiyaad murtadiin ah oo dhaqdhaqaaqyo ashaadaladirnimo ka waday duleedka degmada xudur ee wilaayada bakool iyo wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo dowladdiiniya u soo xirtay qaybaha kala duwan ee ganacsatada ku dhaqan degmada jilib qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba faafureebka wararka intaaan ku guda jirno ayaad ku dhagaysan doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafureebka wararka شادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا سيري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى انشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا waa habeennimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaalka bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafureebka wararka oo faahfaahsan muxuu ka dhigan yahay aqoonsiga yuhuuddu ay siisay maamulka ashahaadla dirirka ah ee somalilan xilli aqoon-yahanadu ay sheegayaan in sahaayanadu ay doonayaan qabsashada dekedda berbera si ay halkaasi uga weeraraan dalka yeman warbixin amuurtaasi daaran waxaa inoo soo koobaya cusmaan axmed dhuubow jawaab celinno kala duwan ayaa laga bixiyey aqoonsigii uu kiyaanka sahyuuniga ah siiyey maamulka ashaadala dirirka ah ee isku magacaabay somalilan kaas oo ka jira gobollada waqooyi ee dalka soomaaliya jimcihii lasoo dhaafay ayuu benyamin netanyahu ku dhawaaqay in uu dowlad madax bannaan u aqoonsaday maamulkaasi somalilan warbaahinta caalamka gaar ahaan kuwa carabta ayaa diiradda saaraya waxaa sahayanada ku riixay xilligan inay aqoonsadaan maamulka ka jira magaalada hargeysa iyo waxa xilligan ku soo beegay muxanad mustafa oo ah qabiir ku takhasusay arrimaha israa'iil ayaa sheegaya in sahayanadu ay leeyihiin halkudhig istaraatiijiyadeed oo caan ah kaasoo ku dhisan fidinta awoodda qabsashada marinbiyoodyada muhiimka ah iyo in ay jabhad ku furto kooxaha xuutiyiinta ee dalka yeman islamarkaana ay doonayso in dhammaan doodaheeda ay albaabada ka soo xirato isagoo sababta ay u aqoonsatay somalilanna ku sifeeyey in ay qayb ka tahay fulinta ajandayaasheeda muhiimka ah اولا تحمل هذه الخطوه امرين تحمل مقوله استراتيجيه وتحمل اهداف استراتيجيه المقوله الاستراتيجيه التي تحملها هذه الخطوه ان اسرائيل توجه رساله للجميع انها بالفعل تغير الشرق الاوسط وانها جاده بذلك وانها تتحكم بايقاع التغييرات في الشرق الاوسط سواء من لبنان الى سوريا والان ايضا في الصومال، هذه المقوله الاستراتيجيه ان اسرائيل الان هي دولة مهيمنة وتستطيع أن تعترف tallaabadan waxay ka tarjumaysaa laba arrin waa tallaabo istaraatiiji ah oo xaqiijinaysa aadaaf istaraatiiji ah waxay tallaabadan ku diraysaa yuhuudda inay si dhab ah u bilowday isbeddel ay ku samaynayso bariga dhexe laga soo bilaabo lubnaan ilaa suuriya oo lagu soo gaaro hadda oo soomaaliya ah waxay yuhuuddu isu muujinayaan inay yihiin dowlad madax bannaan awoodna u leh inay mandiqad gaar ah u aqoonsato dal madax bannaan taariikh ahaan yuhuuddu horay waxay isugu dayeen inay aqoonsadaan deegaana ku yaalla mandiqadda loogu yeero bariga dhexe marka laga hadlayo ahdaafta istaraatiijiyadeed ee yuhuuddu ka leeyihiin aqoonsiga maamulka somalilan way fara badan yihiin waxaa ka mid ah in yuhuuddu ay doonayaan inay u dhowaadaan jabhadda xuutiyiinta taasoo ka dhigan inay yuhuuddu mudnaan gaara siinayaan jabhaddan waxay kaloo yuhuuddu doonayaan inay la wareegaan marinbadeedka badda cas iyo sidoo kale inay saldhigyo militari ka helaan mandiqadan muhiimka ah tallaabadan oo qayb ka ah mid ay uga hortegayaan awoodda turkiga ee soomaaliya iyo suuriya si guud waxaa muuqanaysa in yuhuuddu ay hadda muujinayaan awoodda ay u leeyihiin galaangal xoog leh ay ku yeeshaan mandiqadda carbeed iyagoo bannaanka soo dhigaya inay awoodaan aqoonsi ay siiyaan gobol kasta iyo mandiqad weliba oo ay doonayaan amaba ay la macaamilaan cidda ay doonaan بمنطقه معينه كدوله سياديه وعلى فكره اسرائيل حاولت تاريخيا الاعتراف بكثير من المناطق داخل الشرق الاوسط وفشلت في ذلك. هذه المقوله الاستراتيجيه. اولا الاقتراب من الجبهه الحوثيه وبالذات انه اسرائيل وضعت هذه الجبهه في مركز الاهتمام الاسرائيلي. ثانيا السيطره او او مدخل الى السيطره او التحكم في الملاحه المائيه في البحر الاحمر لانه اسرائيل ايضا عانت من ذلك cabdiqaadir maxamed cali oo ah qoraa iyo falanqeeya sidoo kalena arrimaha afrika ka faallooda ayaa aaminsan in maamulka isugu yeeray somalilan uu weligiis xiriir la lahaa kiyaanka sahyuuniga ah islamarkaana yuhuuddu ay mar uun u arkayeen inuu ka shaqayn karo masaalixdooda muhiimka ah kontomeeyadii ilaa iyo lixdameeyadii ayay yuhuuddu xiriir la samaysteen dowlado ay ka mid yihiin etoobiya iyo turkiga si ay u hareereeyaan muslimiinta ku dhaqan caalamka carabta taas oo hadda fulinteeda ay ka bilaabatay geeska afrika yuhuuddu waxay deegaanada waqooyi galbeed ee soomaaliya u arkaan mid halbowlo u ah dagaalka ay ugu jiraan bariga dhexe sidaasi darteed waxay aqoonsisiinta somalilan dhaafsanayaan saldhigyo iyo marinbiyood ay ka cadaadiyaan xoogaga ku sugan dalka yeman الاعتراف الإسرائيلي باستقلال ما يسمى جمهورية أرض الصومال هو المظهر الأجلى للاهتمام الإسرائيلي بمنطقة القرن الإفريقي لو عدنا قليلا إلى الوراء الاهتمام الإسرائيلي بمنطقة القرن الإفريقي يمكن تقسيمه إلى عدة مراحل المرحلة الأولى هي مرحلة الخمسينات والستينات عبر استراتيجية المحيط وتطويق الوطن العربي بالتحالف مع يعني أنظمة في إثيوبيا وتركيا وإيران السنوات الأخيرة شهدت إعادة إحياء لهذه الاستراتيجية من جديد aqoonsiga yuhuuddu siiyeen waxaa loogu yeero jamhuuriyadda somalilan waxay muujinaysaa ihtimaamka ay siinayso mandiqadda geeska afrika aan in yar gadaal u laabanno ihtimaamka yuhuudda ee mandiqaddan waxaan u qaybin karnaa dhowr marxaladood marxaladda koowaad waa marxaladdii kontameeyada iyo lixdameeyada iyadoo yuhuuddu ay xoogga saaraysay inay hareerayso dalalka carbeed iyadoo iskaashi la samaysay maamulladii etoobiya turkiga iyo iiraan sannadihii lasoo dhaafay gaar ahaan sannadihii laba kun iyo toban iyo laba kun iyo kow iyo tobanka waxay yuhuuddu dib u soo nooleeyeen istaraatiijiyadaas waxaana sabab u ahaa dhowr arrimood oo ay ka mid tahay kala fogaanshiyaha yuhuudda iyo turkiga kobaca kooxaha wax iska caabinta ee mandiqadda koonfurta lubnaan iyo khaza iyo sidoo kale saamayntii ka dhalatay kacdoonnadii guga carbeed kaasoo yuhuudda dareensiiyey cabsida ah in mandiqadda carbeed ay ku soo fool leeyihiin isbeddel sidaasi darteed waxay qaadatay istaraatiijiyad xoogga saaraysa dalalka carbeed ee dhaca cirifyada mandiqadda carbeed istaraatiijiyadaasna waa midda horseeday ixtiraafka ay hadda siiyeen maamulka somalilan marka laga hadlayo waxaa keenay inay yuhuuddu aqoonsadaan maamulka somalilan waxaan leeyahay waxaa jira dhowr arrimood arrinta koowaad waa halka uu dhaco gobolkan oo ah meel xasaasi ah oo wuxuu dacalka ku hayaa gacanka cadmeed iyo maranbiyoodka baabulmandab sidaasi darteed wuxuu bar istaraatiijiyadeed oo muhiima u yahay tajasus lagu sameeyo kooxda xuutiyiinta iyadoo wujuud militari ay yuhuudda ku yeelan karaan goob muhiim ah sababta labaad ee soo dadejisay aqoonsiga yuhuudda ee maamulka somalilan waa iyadoo maamulkan uu xiriiro wanaagsan la leeyahay dowladaha reer galbeedka horeyna uu u codsaday iskaashi uu la yeesho reer galbeedka taasoo beddelkeedana aqoonsi la siiyo sababta saddexaad oo aan isleeyahay waa muhiim waxay tahay aqoonsiga la siiyo maamulka somalilan wuxuu ka dhigayaa mid aan laga jeclayn mandiqadda tusaale soomaaliya inteeda kale way ka soo horjeedaa tallaabadan jabuuti sidoo kale dhammaan bayaanaadka soo baxay ee aan aragnay way ka soo horjeedaan tallaabadan sidaasi darteed maamulka somalilan wuxuu xiriir adag la yeelanayaa yahuudda isagoo noqonaya wax u eg mandiqad yahuuddu ku leeyihiin gobolka sidaan horey u soo sheegnayna tallaabada yahuudda ee mandiqadan waxay sidoo kale xiriir la leedahay kobaca kooxaha wax-iskacaabinta ee gobolka iyo sidoo kale galaangalka iiraan iyo turkiga ee geeska afrika لماذا اهتمت بإقليم أرض الصومال بشكل خاص ولماذا اعترفت به الاستراتيجي الحساس لهذا الإقليم الذي يشرف على آه، خليج عدن وباب المندب وبالتالي هو نقطة استراتيجية هامة جدا للتجسس على ال- الحوثيين في اليمن وكذلك لمراقبة حركة الملاحة liqaa maqri oo ah baaxis ka tirsan markaska daraasaadka aljaziira ayaa sheegay in taliyaha ugu sarreeya sirdoonka yuhuudda ee mosadka loo yaqaano uu ka soo shaqeeyey tallaabada lagu aqoonsaday maamulka somalilan isagoo kaashanaya dowladaha gobolka oo ay ka mid yihiin etoobiya iyo kenya oo xaliif dhowlo ah kayaanka yuhuudda wuxuu soo sardiyey damaca soo jireenka ah ee ay etoobiya ka leedahay gacanka baabulmandab wuxuuna ka deeriyey in cambaareynta loo jeedinayo sahyuuniyadda ay u diidi karaan imaanshiyahooda takadda berbera
هذه ال هذه ال هذا الكيان ارض الصومال الاعتراف به وطبعا مقابل ثمن لانه آه، المعلومات ان الرئيس ارض الصومال زار اسرائيل بشكل سري قبل شهرين وكان الاجتماع ليس مع نتنياهو بل مع رئيس الموساد ولذلك نتنياهو شكر رئيس الموساد على آه، التقارب مع الصوم ارض الصومال بمعنى ان العمليه كلها كانت امنيه منذ البدايه لم يكن ال- ال- الامر جانب سياسي وانما امني aqoonsiga la siiyey kayaanka isugu yeeray somalilan wuxuu bixiyey wax badiil ah macluumaadka waxay tilmaamayaan in madaxweynaha maamulkaasi uu laba bilood ka hor uu booqasho qarsoodi ah ku tegay dhulka filistiin ee yuhuudda gumaysato lamana kulmin netanyahu oo wuxuu kulan gaara la yeeshay taliyaha muusaadka sidaas darteed wuxuu netanyahu uga mahadceliyey agaasimaha muusaadka isku soo dhowaanshiyaha yahuudda iyo maamulka somalilan tanina waxay muujinaysaa in ictiraafkan uu yahay mid amni ka badan inta uu yahay mid siyaasi ah yuhuuddu waxay siinayaan maamulkan taakulo dhanka teknolojiyadda iyo arrimaha beeraha taa beddelkeedana wuxuu maamulka la yeelanayaa yuhuudda iskaashi dhanka amniga ah marka laga hadlayo waxa hadda dhacay yuhuuddu waxay saldhigyo kooban ku leedahay eritereya balse leh saamayn weyn sidoo kale waxay xiriir amni oo hore haddana cusub la leedahay etoobiya iyo kenya marka waxaa la isweydiin karaa maxay ku kala duwan yihiin eritereya iyo maamulka la baxay somalilan oo labaduba dacalka ku haya badda cas marka hore waxaa jira xiisado eritereya kala dhexeeya etoobiya sidaa darteed ma awoodo inay aad u sii xoojiso xiriirka yuhuudda si aanay u caragelin masar oo iyaduna dhibaatooyin kala dhexeeyaan etoobiya الاعتراف هو كان مقابل للتسهيلات الامنيه بمعنى اعتراف سياسي مع ت- مع آه، مساعدات اسرائيليه تكنولوجيه بالزراعه بالكذا مقابل الامن اعطاء اسرائيل تسهيلات امنيه كامله اللي حصل اليوم او في هذا القرار اسرائيل لديها قواعد بسيطه ولكن مؤثره في في اريتريا علاقات جيده مع اثيوبيا قديمه وامنيه ايضا ومع كينيا بمعنى ما الذي اختلف الان في ارض الصومال؟ ما هي موجوده اريتريا على البحر الاحمر، الفارق ان اريتريا لديها هواجس خطيره من اثيوبيا، معروفه هذه. لذلك هي لا تستطيع المضي كثيرا مع اسرائيل كي لا تغضب مصر مثلا. التي لديها مشكلات مع اثيوبيا. فهي تريد لا تريد ان تنسجم مع اثيوبيا في نفس السياق.
sidaasi darteed eritareya kuma sii fogaanayso raaligelinta yuhuudda oo ma siinayso wax weliba amaa maamulka somalilan ma jirto cid uu rabo inuu raaligeliyo oo aan ka hayn yuhuudda marka yuhuuddu waxay iminka u guureen dhanka geeska afrika dekedda berbera waxaa lagu tiriyaa dekadaha ugu muhiimsan ee caalamka wuxuuna ku beegan yahay dekedda cadan taasina waxay awood siinaysaa yuhuudda keliya maahan helidda xogo sirdoon balse xitaa fulinta weeraro cudwaani ah iyo camaliyaad insaal ah oo lagu beegsado yemen arrinkaasina horay uma awoodin yuhuudda tanina waa midda keentay in dhinacyada qaar ay ka carowdaan ictiraafka yuhuudda ee maamulka somalilan وهذا يوفر ايضا ت- قدره تشغيليه مهمه بالنسبه لاسرائيل ليس فقط في الاستطلاع ومعلومات ولكن في الاداء في العمليات السريعه في عمليات الكوماندوز في التسلل الى اليمن هذا الموضوع هو الذي لم تكن تستطيع ان تعمله بالقبل الان اصبح الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تبلغ نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa si kulul uga hadashay aqoonsiga ay yuhuuddu siisay maamulka ashahadla dirirka ah ee somalilan kana digtay in la kala qaybiyo soomaaliya qodobkaas iyo qodobo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsantahay walaalka cabdiwahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa howlgallada mujaahidiinta ciidamada mujaahidiintu waxay maanta weerar culus ku qaadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo dhaqdhaqaaqyo ka waday duleedka degmada xudur dhimashadu waa toddoba murtad murtadiinta lagu dilay howlgalka waxaa ku jira laba sarkaal oo kala ahaa maxamuud jiis oo ahaa taliya koox iyo maxamed fooqa oo ah taliya unug dhaawacu waa toddoba murtad khaniimadu waa shan qori oo a k afartan iyo toddoba ah iyo qori b k m ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa imaarada islaamiga afghanistan oo si kulul uga hadashay aqoonsiga ay yahuuddu siisay maamulka somalilan war-saxaafadeed ka soo baxay imaarada islaamiga afghanistan ayaa si kulul loogu dhaleeceeyey aqoonsiga uu kiyaanka sayuuniga siiyey maamulka dabadhilifka somalilan ee ka arrimiya waqooyiga dalka soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda imaarada islaamiga ah ayaa falkaasi ku tilmaantay mid gardaro ah oo sahaynadu ay ku kala qayminayaan dhulalka shacabka soomaaliyeed imaarada islaamiga afghanistan waxay dhaleeceynaysaa tallaabada uu nidaamka sahyuuniga ah dowlad madax bannaan ugu aqoonsaday maamulka somalilan waana mid sharci darro ah oo aan la aqbali karin ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee imaarada islaamiga afghanistan xukuumadda islaamiga kaabuul ayaa hoosta ka xariiqday in dalka soomaaliya uu yahay hal dal oo qura islamarkaana aan la aqbali karin dadkiisa iyo dhulkiisa in la kala qaybiyo in beled islaami ah la kala qaybiyo waa xadgudub weyn oo aan marnaba la aqbali karin ayaa mar kale lagu yidhi warka ka soo baxay imaarada islaamiga ah kaasi oo lagu dhaleeceeyey aqoonsigii uu maamulka yuhuuddu siiyey somalilan oo ah maamul fadhigiisu yahay magaalada hargeysa jimcihii lasoo dhaafay ayuu netanyahu ra-iisul wasaaraha yuhuudda iclaamiyey in uu dowlad madax bannaan u aqoonsaday maamulka dabadhilifka ah ee somalilan arrinkaas oo dhaliyey falcelinno caalami ah iyo mid maxalli ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dube oo ka hadlay sababta uu isaga casilay xubinnimadiisa aqalka sare waxaa soo shaacbaxay khilaaf xooggan oo ka dhex hurtay madaxda kooxda riddada soomaaliya iyo xildhibaanada kooxdan ka soo galay dhanka maamul goboleedka ashaadala dirirka ah ee somalilan kadib markii yuhuuddu shaacisay in ay dal madax bannaan u aqoonsatay maamulka fadhigiisu yahay hargeysa ilaawareedyo ayaa sheegay in madaxa kooxda riddada uu xalay kulan gaar ah la yeeshay xildhibaanada dhanka maamulka somalilan ka yimid isaga oo kala hadlay arrinta aqoonsiga iyo tallaabooyin ay tahay in ay ku taageeraan in uu qaado murtad xasan gurguurte oo xildhibaanada u sheegay in cabdiraxmaan ciro uu ka baxay ballamo iyo arrimo ay isku ogaayeen ayay ilawareedyadu sheegayaan in uu xubnahaasi ku handaday inaysan aamusnaan karin oo ay tahay in ay hadlaan waxaana durbe soo shaacbaxay in uu is casilay xildhibaan ka tirsan kooxdaasi oo lagu magacaabo cismaan dube oo isagu ka maqan muqdisho murtad cabdi xaashi oo ah guddoomiyaha waxay ugu yeeraan aqalka sare ee baarlamaanka kooxda riddada ayaa isagana maanta iska diiday in uu xaadiro kulan ay lahaayeen xildhibaanada labada aqal ee dawaaqiidda riddada taasi oo muujinaysa khilaafka culus ee ka dhex jira kooxda gurgurta iyo xubnaha kooxdaasi ka soo galay dhanka maamul goboleedka riddada somalilan xubno kale ayaa iyaguna qorsheynayaa inay iscasilaad ku dhawaaqaan sida ay ilawareedyo sheegayaan walow ilaa iyo hadda la ogyahay inuu iscasilaad rasmi ah ku dhawaaqay senator cismaan dube murta dube ayaa waraysiyo uu bixiyey ku tilmaamay in arrimaha keenay iscasilaadiisa ay qayb ka tahay aqoonsiga yuhuuddu siisay maamulka fadhigiisu yahay hargeysa isaga oo sheegay in marka hore ay muqdisho u joogeen in aqoonsiga uu halkaasi ku xiran yahay balse hadda uu meel kale ka yimid madaxa kooxda riddada murtad gurguurte ayuu u jeediyey eedeymo culus oo ay ka mid yihiin in uu dhibaatooyin badan u geystay dadka ku dhaqan deegaanada uu ka yimid talada kooxdana uu isku soo koobay oo musuq xooggan uu ka dhex jiro kooxdaasi dhanka kale isaga uu sii hadlayey ayaa waxa uu ka shanqariyey inaysan jirin doorasho dhici doonta dhowaan marka ay ugu dhowdahayna qorshuhu ahaa in doorashada la qabto labada kun siddeed iyo labaatanka sida uu hadalka u dhigay taasoo muujinaysa qorshaha ay ka digayeen mucaaradka oo ahaa muddo korarsi uu samaysto murtad gurgurte waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ku dhowaad toban ruux oo ku nafowaayey shil ka dhacay dalka uganda saacadihii lasoo dhaafay waxaa waddanka uganda ka dhacay shil gaari oo geystay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed sida ay ku warameen warbaahinta gudaha ee dalkaasi shilkan oo si gaar ah uga dhacay gobolka luyingu ee waddanka uganda ayaa waxaa ku dhintay dhammaan rakaabkii saarnaa gaariga shilka galay kuwaasi oo gaarayay ilaa toddoba ruux oo la sheegay inay dhammaantood hal qoys ka soo jeedeen shilkan ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen gaari nooca raaxada ah oo ay saarnaayeen dadka rakaabka ah iyo baabuur xamuul ah kuwaas oo labadooduba uu soo gaaray burbur aada u xoogan sida laga dheehan karo sawiro lagu baahiyey baraha internetka islamarkaana laga soo qaaday goobta uu shilku ka dhacay cabdiwaab xubinteena caawa waa inagaynta الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تهلو نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dowla diiniya usoo xirtay ganacsatada degmada jilib dowladan ayaa loogu magacdaray saxaabigii jaliilka ahaa ee abuubakar sidiiq radiallahu canhu ayaa socotay muddo koob iyo labaatan maalmood ah waxaana ganacsatadu ay ka faa'iideen waxyaabo fara badan intii ay dowladan socotay ayaa lagu qaatay duruus kala duwan oo waxtar u leh ganacsadaha muslimka ah iyo waxyaabaha uu ganacsigiisa ku horumarin karo taas oo munaasabadii gabagabadeedana ay ka dhacday gudaha magaalada jilib ugu horreyn waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyey sheekh cabdiweli muudey oo dardaaran muhiim ah u jeediyey ganacsatada dowlada loo soo xiray allah mahadsan muslimiin naga dhigay nagu kulmiyey makaankan qiimiga badan leh ee lagu soo gebagabaynahayo dowladii muddada dhowr iyo labaatanka maalin u socotay ganacsatada ee degmada jilib ee raggoodii ilaa wax ku dhow boqol arday oo ganacsatadii ah ilaahay baan uga mahadnaqaynaa juhdiga iyo dadaalka maktabu dacwa uu bixinahayo kuna bixinahayo dadka muslimiinta ah guud ahaan anwaacdooda kala gedisan gaar ahaan ganacsiga dadka muslimiinta ah ee ilaahay jalla wacalaa raayada tawxiidka inay ku hoos ganacsadaan ilaahay sabab uga dhigay ee amniya ammaanna ku naaloonahaya haddana in la baro wixii ganacsigooda uu xalaal ku noqonahayo iyo waxa ganacsiga ka xarimahaya dowladaa loogu magac daray abuubakar asidiiq saxaabigii qiimiga badnaa ee ahaa saaxibu rasuuliillaah nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam saaxibkiisii ahaa oo nebigana isgarab taagay khalaafadii ugu horreysay bacda wafaati nebiyina uu ahaa abuubakar ummaddana uu badbaadiyey in badan lana raba dadka muslimiinta inay qudwa xasana u noqdo ayna ku daydaan saxaabigaas jiriilka ee qiimiga badan leh shicaarkeedana looga dhigay attaajiru asaduuq min annebiyiina waashuhadaa'i waasaalixiin tujaarta iyo dadka ganacsatada ah inay tijaaradooda ka run sheegaan la raba inay ku daydaan dadkii qiimiga badnaa ee shuhadada iyo saalixiinta lahaa iyo nebiyadii ilaahay koonka u soo diray ganacsigoodana ay ka run sheegaan shicaar aad u qiimi badan weeye ahmiyaddiisana xambaarsan dadkana laga rabo tijaarada marka laga hadla dunida raggii saxaabada ahaa ee qiimiga badnaa way isku dhex wadeen inay ganacsanahayaan iyo inay ilaahay jalla wacalaa cibaadadiisii ay u taagan yihiin marka tijaaradu inaysan naga shuqlinin ilaahay daacadiis oo aan isku dhex wadno marna inaan cibaadaysanayno marna inaan shaqaysanayno oo aan ganacsanayno leanna nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam camal qofka uu qabto waxa ugu khayr badan waxa asaga uu kasbado gacantiisana uu ku shaqaysta camalulyaddi baa ugu khayr badan nebiguna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam inay khayr badan tahay alyaddu alculyaa gacanta sarraysa hiya almunfiqa waa midda wax bixisa buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam qofku hadduu waxhaysta wuu wax bixin karaa in ay ka khayr badan tahay alyaddu sufla gacanta hoosaysa ee dawarsanaysa ee dadka wax warsanaysa saxaabadu marka iyagoo tijaaradaa ku jira marnaba kama mashquuli jirin cibaadada iyo taacada alleh dadka marka haddii mar la baray xirfada iyo shaqada ay ku jiraan waxyaabihii ka xaaraanta ah sida ribada oo kale oo kitaab dhan gooni looga hadlay ribada dadka muslimiintaasay maalkooda ribo uga ilaaliyaan sababtoo hadduu ribo xoolaha kaa galo ilaahay baa wuxuu u ballanqaaday xoolaha inuu la dagaalamahayo saa daraaddeedaba inaad barato shayga adiga kaa xaaraanta ah si aad xalaal u kasbato kasabkaa wanaagsanna aad ku dalabto ilaahay jalla wacalaa wixii xalaal ahaa ee uu kugu diray inaad kula timaado wixii xaaraan ahayna aad iska ilaaliso saa daraaddeeda allah markuu ammaanaya asxaabu muxamed wuxuu ku ammaanay fii suurati nuur rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaah rag baa laga cabiray raggaa saxaabada waxay ahaayeen rag aynan ka shuqlinin tijaarada iyo waxa ay soo gadanahayaan ilaahay dikrigiisa kama mashquulin jirin ayagoo ganacsigooda ku jira bay haddana daakiriin ahaayeen xaala kownika maraad taagan tahay oo aad waxgedaysid iyo maraad wax soo gadanaysid maraad fadhidid oo aad ganacsigaada fadhido oo qucuud aad tahay iyo mar aad tahay inaad dhinac u jiifto saddexda xaaladoodba ilaahay wuxuu ku ammaanay ulul albaab inay yihiin aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman wa qucuudan wa calaa junuubihim intaba in ilaahay lagu xuso oo ganacsiga aynu haysanno dikriga ilaahay uusan naga shuqlinin iyo salaadda iyo sakadoo si gooniya loo sheegay salaaddu maadaama towxiidka rugniga labaad ee ku xiga ay tahay ganacsigaada inuusan salaada aadan kaga tegin sakaduna waaba shay waajib ah oo rugni ka mida min arkaani alislaam ah oo ku tacalluqa qofka qaniga ee hantida iskale sanadkii mar xoolihiisa inuu ka sakeeyo ama ha noqoto curuudi tijaara oo bisha ramadaan la qaado ama ha noqoto xoolihii noolaa ee mawaashida ee la qaado bisha sakaad intaba ganacsatadu waajib saaran waaye maalkooda inay ka sakeeyaan waana amar nebiga la faray khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum wa tusakiihim biha ka qaad baa la yidhi xoolahooda marka ayagaa lagu dahirahayaa lagu hufahayaa marka khud min amwaalihim maamulka islaamiga yaa hadda shaqadaa la wareegay ku darlee keliyay noqonine waa inaad wax hormarsataa lianna maalka aad leedahay waxaad hormarsata weeye waxaan warasadaada ayaa dhex lahaya lianna nebigu wuxuu yidhi bini'aadanka wuxuu leeyahay maalii maalii buu leeyahay xoolahayga xoolahayga bini'aadanka ma maal baa u sugnaaday ilaa wuxuu cuno oo jirkiisii ku baaba'a wuxuu xirto ee jirkiisii ku dhammaada iyo wuxuu sadaqaysto oo hormarsado waxaad ka tagta markaa xisaabteediina adigay kuu taallaa warasadaadii baana dhexlaysa waxaad hormarsata adigaa leh waxaad cuntood xiratana adigay kugu baxeen saas daraaddeeda nebi maxamed sal allahu aleyh wasalama gurigiisii inay wax ku baryaan ma jeclayn neef aryabo hooy caaisha u keenay hooya caaisha wuxuu ku yidhi neefkaa bixiyoo sadaqay garabka besay ka reebtay nebigu waa u yimiday maxaad haysaa caaishoy wixii oo dhan waan sadaqeeya neefkii oo dhan xibnihiisii ilaa garabka baan adiga kaaga reebay nebiga garabka aad buu u jeclaa markaasuu yidhi garabkan bisaa naga maqan intii kale waan haysannaa marka waxaad hormarsata waa haysataa waxaa adiga ku dheganaatana waaba xisaabteeda adiga ku yaalla waxaa dadka ugu fadli badan marka iyagoo ganacsigana haya cibaadadii ilaahayna marnaba aanan ka shuqloomayn ee taacada ilaahay juhdi ku bixinahaya cibaadada ilaahay ku dadaalahaya salaadaha waajibaadka ilaalinahaya masaakiinta iyo danyarta ka warqaba waxa ilaahay siiye fadli ahna ilaahay uga shukrinahaya ziyaado bay ka helahayaan in danyarta iyo masaakiintana laga warqabo kaalinna waad ku leedihiin aljihaadu fii sabiili illah lianna jihaadka infaaqa lagu bixinahayo qayb bay ka yihiin ganacsatada walaayaadka maanta ku nool hantidoodana waa ku bixiyaan ilaahay ha u barakeeyo sababtoo ah jihaadka dhowrka qaybood ee lagu jihaado carabka iyo maalka iyo naftii baa ka mid qofka addoon waxba haynin saaxadana uusan tegi karin carabkuu ka jihaadaya gaaladii buu habaarayaa mujaahidiintuu u ducaynaya qofku hadduu maalqabeen yahay maalkiisuu ku jihaadaya waxuu wax ku baxsho waxa ugu fadliga badan lehna aljihaadu fii sabiili illah lianna laalaab badan baa ku jira sida ilaahay qur-aanka ku sheega wax la baxsho jihaad wax lagu bixiya baa ugu fadli badan مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة marka hal sabuul oo toddoba boqol noqday ama hal boqol oo toddoba boqol loo laalaabay adcaaf kasiirna ilaahay inuu u laalaabahayo fadligaas jihaadkaa laga helaa qaar ka mid ah salaadiyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo munaasabadda goobjoog ka ahaa ayaa iyaguna kelimaadkooda halkaasi ka jeediyey ragga ganacsatada ee walaalaha ah ee dowrada loo qabtay aad bay u mahadsan yihiin insha allahu tacaala casharada dowrada lagu qaatay akhlaaqulmuslim fi tijaara kitaabka kale lagu qaatay waxaaway alribaa iyo wa anwaacuhaa waxaa kaloo lagu qaatay alsalaatu alkaamila wa aathaaruha fi xayaati almuslim daraasu xawli taariikh alislaamiya iyo kuwa intaas ka badan insha allahu tacaala micnaha wilaayada jubbada dhexe dowraad fara badan oo micnaha noocyo badan leh ayay qabataa hadda maanta dowrkii waxaa la soo gaaray ee ganacsatada ilaahay micnaha ay idinka awaalmariyo ganacsatooy waxaan idin dardaarmaynaa inaad dadka micnaha inaad u naxariisataan oo micnaha aad soo dhowaysaan waa idinla dardaarmaynaa waxaan kaloo idinla dardaarmaynaa in micnaha xalaqaadka masaajidada ku socdo inaad micnaha insha allahu tacaala aad ka qayb qaadataan aqoontiina micnaha aad kororsataan sida ganacsato badan micnaha masaajidadaba aan ku kulannaa oo wujuhdooda hadda meeshan iiga muuqda marka insha allahu tacaala dadaalkiina sii labalaaba dowrka aad ku leedihiinna insha allahu tacaala aljihaadu fii sabiiliillaahina waa door weyn magaca dowrada loo bixiyeyna ihtimaam ayuu micnaha xambaarsan yahay waxaan kaloon u mahadcelinayaa maktabu dacwa lixarakati shabaab almujaahidiin dowrka macnaa weyn uu ku leeyahay insha allahu tacaala ilaahay ha barakeeyo dadka micnaha hawshaas ku jiro oo maktabka insha allahu tacaala qiyaadadiisa ahna ilaahay insha allahu tacaala jannatulfirdows lacala ilaahay ha ka waraabiyo waxaan kaloo in la dardaarmaynaa salaada jameecada inaad ilaalisaan maadaama ganacsato aad tihiin safka hore masaajidka in lagu dadaalo micnaha maalkii iyo wixii iyo tijaaradii iyo wixii micnaha in cibaadadii ilaahay ay idinka mashquulinin waan insha allahu tacaala dadaalka iyo waxbixinta iyo jihaadka aad micnaha doorka aad ku leedihiin waxbixintiinana iyo waan idinkaga mahad celinaynaa insha allahu tacaala waan ognahay qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim ilaa aakhiri alaaya salaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacdu salaam walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iskale nagu kulmiyey makaankan annagoo caafimaad qabnoo saxiix ah ganacsatadeennii tiradeeda boqolka ay gaartay ilaahay kitaabkiis wax looga sheegay hadday tahay akhlaaq hadday tahay mucaamalo hadday tahay ribe iyo anwaacdeeda hadday tahay salaadii ilaaha ku mahadsan alxamdulilah waxaan u mahad celinaynaa maamulkeena islaamiga ah heer xaraka gobol iyo degmoba waxaan leenahay jazaakum allahu khayr waxsan allahu ilaykum ilaahay ha idin xifdo ilaahay ha idin ilaaliyo ilaahay ayaa noo sahlay ilaahayna tamkiin ha nagu siiyo ilaahay nagama qaado nimcada walaalayaal dardaaranku wuxuu yahay wixii la qaatay oo la bartay in lagu dhaqmo walaalayaalow waxaad tihiin hindhihii bulshada ganacsiga ma sahlan dadka tujaarta ah ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa heer sare ay ka taagan yihiin waa la sheegay waa la ammaanay waxtarkooda waxaan lagu magacaabay dowladda magaceeda abubakar sidiiq abubakarna hadda waa mansilada iyo derajada iyo hawshii uu hayo uu soo qaatay kaalinkiisa waa la yaqaanaa magaciisana bilaash looma soo qaadino waxaa waaye waa wax ku ool ilaahay idimkiisa idinkana waxaa la rabaa booskiisa inaad buuxisaan ee kaalinkiisi ha qaadataan maadaama aad tihiin tujaarti maxaa la yidhi taajirka runlowga maxaa la yidhi min annabiyiina waasidiiqiina washuhadaa wasaalixiina waxasuna ulaa'ika rafiiqan intaasuu la halmaalaha la yidhi booskaasaa laidinku boosteey walaalayaalow darajadii iyo wanaagii iyo khayrkii iyo mansiladii maamulka islaamka uu idin dhigay iyo xadigii iyo nasiibka idinka a ku laheedeenoo la idiin xalaal miiray iyo xujudii la idinku oogay ilaahay dartiis kuwii u gud ilaahay ha idinka dhigo waxaan leenahay macallimiintii iyo raggii maamulka ahaa ee hawshan u dhabar adeegayo idiin haya idinkoo ah ganacsatadii waan idiin mahad celinayna bacdalxamdulilaahi subxaana wa tacaala wa aakhiru dacwaana an alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ugu dambayn raggii dowladda loo soo xiray ee ganacsatada degmada jilib ayaa iyaguna munaasabadda ka hadlay waxaana loo qabtay ganacsatada haddaanu nahay dooro socotay labaatan iyo kow maalmood ganacsatada dhiganaysana waa boqol ay ahaayeen waxaa ilaahi subxaana wa tacaala mahadii ah maanta waxaanu maraynaa ikhtitaamkii dooradii oon nolol baraayey walaayada barayeen dadka ganacsatada la baraayey qaabkay u shaqaysan lahaayeen dooradana magaceedana uu ahaa abubakar sidiiq radia allaahu canhu ilaahi subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan dowladda waxay ku saabsaneed qaabkaan u shaqaysan lahayn haddaanu nahay ganacsatada magaalada jilib kutubada la akhrinayay aad bay u badnaayeen waxaana ku jiray muxaadarooyin ahmiyatu taajir wa fadluhaa wa duruurati taxla bilmacaaniyati sharciya alawal akhlaaqu taajir wa sifaatihi waxaa kala xigay waajibaatu taajiru tijaara nafsihi wa diinihi waxaa kalaa xigay aadaabu taajir naxw alaakhariin waajibaat taajir naxw almu'asasati alatii yacmalu biha waxaa kalaa xigay aadaabu lmuslim fi laswaaq waxaa kalaa xigay waajibaat taajir naxw camalihi mafruudu calayhi marka wakhti badan ayaa dowladda qaadanaynay xalaqaadkan wuxuu ahaa kow iyo labaatan maalmood marka walaayada waxaan aad ugu codsanaynaa dowladda inay soo celceliso aad baan ugu faa'iidaysanay wax badan naga maqan ayaan ka fahnay dowladda hadday tahay salaada hadday tahay sadaqada hadday tahay ribada hadday tahay tacaamulka dadka lala tacaamulo muslimiinta ah maadaama ganacsata aad tahay waxaa loo istaagay marka dadkiisa qaabka loola tacaamuli lahaa oo qofkii miskiinka ah ee qofka wax haysta wejigood aad akhrin karto qofkii deenta u baahana deenta aad siin kartid qofkaan deentaana u baahnayn xoolahaad ka qaadan kartid mar kastaba adadii khiyaarkaaga marka walaayad aad bayd u mahadsan tahay dowladda waxaan ku qaadanay afar kitaab kitaabka hore waa salaatu lkaamila wa athaaruhaa fii xayaati muslim midka kale wuxuu ahaa ribaada iyo canwaacdeedii midka saddexaad wuxuu ahaa akhlaaqu lmuslim fii xayaatu akhlaaqu lmuslim fii tijaara kitaabka afraad wuxuu ahaa daraasatu xowlu cilmu taariikhu lislaam taariikhda islaamka markaan u noqono nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dhintay lixdan iyo saddex sano abubakarna wuxuu ku dhintay lixdan iyo saddex sano cumar binu khadaab wuxuu ku shahiiday lixdan iyo saddex sano cismaan binu cafaan wuxuu ku shahiiday siddeetan iyo labo sano cali binu abi daalib wuxuu ku shahiiday lixdan iyo saddex sano waxaa la rabaa taariikhdeena inaan ogaano waxaana wilaayada aan ka codsanaynaa in noogu celiyo haddaan nahay ganacsatada ku nool degmada jilib waxaana loo qabtay anigoo ah cabdulaahi ibraahim cabdi ka mid ah ganacsatada degmada jilib halkan waxaan ka caddaynayaa in dooro kow iyo labaatan maalmood ah noo socotay ay noo soo diyaariyeen maamulka islaamiga ee gobolka waa ku mahadsantihiin dowladdaasna aad baynu anfacday ilaahi subxaanahu watacaala ha idinka abaalmariyo raggii juhdigaas ku soo bixiyey annagana allaha naga dhigo kuwa ku intifaaca kuwa camalka la imaado oo wixii barteen ku camal fal allaha naga dhigo ilaahi subxaanahu watacaala mahadiisa maantana waxaan u taagannahay ikhtitaamkii dowladda dowladda mar- markii la leeyahay een, waxaa loogu tirgalay in ummadda lagu waxyigeliyo een, dadka bini aadanka ay khaafilin yihiin in marwalba qa- qulubta la- la tasjiidiyo oo maarata muxaadaraadka iyo doorooyinka loo qabto waa wax ilaahi subxaana watacaala nagu addoonsaday haddaanan maarata doorooyinkan aan la qabanina dadku waxaa u malaysaa inay qadka ka baxayaan ganacsatada waxaan darmayaa inay ilaahi subxaana watacaala ka baqaan diinta ilaahay ay qaateen ay ku dhaqmaan kuna camal falaan kutubta maanta la qaatay kutubta waa kutub aad muhiim u ah afar kutub oo annagana saamaysay oo aad maaragtaa noo anfacday ilaahi subxaana watacaala ha naga dhigo kuwa ku- ku camal fala cilmigana in lagu camal falaa muhiim ah wilaayadan waxaan ka codsanaynaa mar walba inay noo tajidiso oo kutubtaadan oo kale iyo kuwa lamid ah sida taariikhda islaamka oo kale inay soo celiso xalqaadka maaragta lagu soo daro kutubta salaad oo kale sifa salaad iyo kutubta la mid ah in mar walba maaragta casharo lagu bixiyo ayaan wilaayada ka codsanayna insha allahu tacaala ganacsatadeennana ilaahi subxaana watacaala hanaga dhigo kuwa diinta ilaahay barta ku- kuna camal fala
maadaama dowro aan qaadanay labaatan iyo kuwo beri ah oo subax kasta soo kalahayni allah nagu anfaco culimmadii oo waxna bartay ayadana ajar iyo xasanaad allah ka siiya maadaama subax kastaan soo kalahaynay lama rabo kutubadii akhrinay in la dayaco waxaa la rabaa in muraajaca lagu sameeyo alxamdulilaah ilaaha iska mahad iskale maadaama afar kutubna la akhriyey oo mid ka mid a salaad uu ka hadlaayey midna uu ka hadlaayey ribada midna taariikhda uu ka hadlaayay taariikhda ayaa aada noo saamaysay alxamdulilah waxaan ayaan ka fahanay intii aan ka fahanay allah nagu anfaco sheekhii iyo macalimiintii noo akhriyey iyo muxaadaradii aan qaadanay dhammaantood allah nagu anfaco ayagana ajar allah ka siiyo alxamdulilah marka waa ka fahanay awalka horena waa dugsi badan oo noo soo socday ayaa nala xiray dad badan oo waxaan soo qalin jebiyey waana anfacnay wax badanna waa ka fahanay alxamdulilah ilaahay ha nagu anfaco guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey in barnaamijka aan si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad ku dhegaysataan intaaan barnaamij mid ka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجهاد